bismillaahi araxmaan araxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka sidaan la soconno shalay ciidanka mujaahidiintu waxay la wareegeen degmada aadan yabaal ee wilaayada shabeellada dhexe halkaasoo muddo saddex sano ku dhow ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka riddada xaaladda degmada aadan yabaal ayaa saakay ah mid deggan waxaana si buuxda gacanta ugu haya maalinkii labaad ciidanka mujaahidiinta dadka deegaanku waxay saaka ku soo kaceen iyadoo xalay raayada towxiidka ay ka dulbabanaysa magaaladaasi oo si nabad ah ay ku hideen saakay xaaladda degmada aadan yabaal waa mid degan dariiqyada iyo wadooyinka magaaladana waxaa lagu arkayaa ciidanka mujaahidiinta meydadka murtadiintii shalay lagu laayay dagaalkii ka dhacaya aadan yabaal ayaa weli waxay daadsan yihiin xeryihii murtadiintu ay ku lahaayeen gudaha iyo duleedka magaalada taliska ciidanka mujaahidiintu bayaan uu soo saaray waxa uu sheegay in shan iyo konton askari oo murtadiin ah lagu dilay dagaalkii shalay ka dhacay aadan yabaal koob iyo toddobaatan kalena lagu dhaawacay waxaa sidoo kale jirtay in mujaahidiintu dagaalkaasi ay ku qaniimeysteen gaadiid iyo hub iyo saanad ciidan oo aada u fara badan iyo sahay murtadiintu ay ka carareen marka si guuda xaaladda degmada aadan yabaal saakay waa mid degan ciidamada mujaahidiinta ayaana ku sugan maalinkii labaadna ku dhaqanka shareecada islaamka ayay hoos harsanaysaa degmada aadan yabaal sidoo kale waxaa iyaduna degan xaaladda deegaanka mubaax iyo sidoo kale deegaanka yasooman oo iyagu ka tirsan wilaayada hiiraan oo shalay mujaahidiintu ay la wareegeen deegaanka yasooman shalay mujaahidiintu si nabadgelyo ah ayay kula wareegeen ciidanka mujaahidiinta ayaana ku sugan saakay xaaladeeduna waa mid degan sidoo kale mujaahidiintu shalay waxay dagaal kula wareegeen deegaanka mubaax oo isagu u dhexeeya inta u dhexeysa shabeellada dhexe iyo hiiraan moqokorina hoostaga xaaladeeduna waa mid degan maleeshiyaadka murtadiinta ee shalay ka firxaday degmada aadan yabaal ayaa lagu soo waramayaa inay xalay ilaa shalay gelinkii dambe gaarayeen deegaano ka tirsan hiiraan iyagoo habqan ah oo firxad ah oo jab xooganna uu gaaray